barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga iyo v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah saddex iyo labaatanka bisha februaayo sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud sharwaci anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti noogu yihiin macallimiin dhallinyaraha oo si mutadawacnimaha uga howlgala dugsi hoose oo ku yaala gobolka awdal dugsigan wuxuu ka kooban yahay fasalbu ka kooban yahay dugsi hoose dhexe waa waa one waa two waa three waa four ilaa anuu laba sanaan macallin ka soo ahaa een, haba yaraatee waxdee mushaar gudno dowladeed oo aan labadaas sano wax nooga qoray haba yaraatee ma jirto sidoo kale inta barnaamijku uu socdo waxaanan ka marnayn kaalimaha heesaha
miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu ballaadhe beriya kaama raagine ee dabcan dhegaystayaal idaacaddaad kaga bogan doonta intaan ku guda jirno wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarahana waad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida goobaha codbixinta ayaa maanta oo sabtiya ka furmay dalka nigeria kadib markii doorashadaasi ay hore dib ugu dhacday waxaana dadkii ugu horreeyey ee codkooda ka dhiibtay doorashadaasi ka mid ahaa madaxweynaha waddankaasi nigeria mohamedu buhari oo isagu codkiisa ka dhiibtay deegaanka duwara oo ah halka uu ka soo jeedo saacada ka hor inta aanay codbixintu bilaabmin sidoo kale waxaa qaraxyo laga maqlay magaalada mediguri ee ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi nigeria iyadoo wararka ka soo baxaya qaraxaasina ilaa hadda aanay caddayn hase yeeshee kooxda boko haram ayaa si istaba joog ah deegaankan qaraxya uga fulin jirtay madaxweynaha waddankaasi nigeria mohamedu buhari ayaa jimcihii sheelay sheegay in goobaha codbixintu ay noqon doonaan qaar nabadgelyo ah kadib markii ay toddobaad dibadhici doorashadaasi hore ugu yimi madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa xalay ku dhawaaqay hal sano oo xaalad deg deg ah isaga oo kala diray golaha wasiirada iyo guddoomiyeyaasha gobolada khudbad laga sii daayay telefishinka ayuu ugu baaqay baarlamaanka inay joojiyaan isbedelada dastuurka taas oo u ogolaanaysa inuu mar kale isu soo taago doorashada madaxtinimo ee dalka suudaan ka dhici doonta sanadka labada kun iyo labaatanka go-aankan ayaa yimid kadib laba bilood oo ay dalkaasi ka socdeen dibadbaxyo ruuxay dhammaan waddanka suudaan kuwaas oo markii hore ku bilowday dad ka cawday sicir bararka maciishadda
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad kasta maantaoo kale aad maqli jirteen waxaana noo soo diyaariyey islamarkaana inoo haya wariyahayaga boorama haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo sabti ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeennan madasha dhallinyarada ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonnaa macallimiinta amase barayaasha wax ka bara dugsiyada ku yaalla deegaanada miyiga ah barnaamijkeennan waxay noogu martiyaa afar macallin oo ka mida macallimiinta wax ka dhiga dugsi ku yaalla deegaanka qabri dhaaweed ee sheekh xasan taani oo ah dugsi hoose oo ku yaalla deegaan xoolodhaqata beeraley ah oo ka tirsan degmada dila waxay noogu martay afartaa macallin oo kale ah cabdi cabdilaahi saleebaan iyo muxiyadiin xasan cali maxamuud axmed cumar iyo cabdilaahi cumar habane ugu horreyn cabdi cabdilaahi saleebaan iyadoo maanta dugsigan la furay muddo intee leeg baad horta dugsigan macallin amase bare ka soo ahay muddo waxaan ka soo ahaa een, sanad iyo lix bilooda ayaan ka soo ahaa macaliminta kalena qaar iga soo horreeyay ugu jireen Anu laakiin muddo sanad iyo lix bilooda ah ayaan macallin ka ahaa dugsigani imse fasal buu ka kooban yahay dugsigana wuxuu ka kooban yahay fasal buu ka kooban yahay waa dugsiga hoose dhexe waa waa one waa two waa three waa four tirada ardayda dhigata waa intee baad silada tirada ardayda dhigata waa laba boqol iyo toddobaatan qof arday laba boqol iyo toddobaatan arday ciidiin xasan cali aduu intee ayaad halkan macallin ka ahayd dugsigan hoose ee sheekh xasan taani magacayga waa muxiidiin xasan cali Een, dugsigana waxaan macalin ka ahaa aduu muddo ah sanad iyo saddex bilood ayaan macalin ka ahaa muddada sannad iyo saddexda bilooda ee aad macallinka ka ahayd wax mushahara ma qaadanaysa
muddadaas may wax mushahar aanu qaadana ma jirto waxaan ku shaqaynay tabarucaad aan ugu shaqaynay dadka cabdilaahi cumar habane adu waxaad ka mid ahayd macallimiintii u horreysay ee bilowday aasaaskii ardayda halkan wax loogu dhigay goormaad marka hore aasaaska bilowdeen intii aan dugsigan la dhisin labada kun iyo sagaalkii ayuu bilaabmay dugsigani markaa dee kolba macallin cusub iyo kolbase waxu yimaadaan ardaygu marka uu gaadho mid een, galaaska afraad au dhammaysto dila ayaan u u diraynay markaa halkaasuu horta ka soo bilaabmay Een, geed hoostiina way ku dhiganayeen markaa muddadaa dheer ayay dee markaa ayay hawshaas socotay intaana tabaruc iyo kulbad dee adugu waxaasun baan kusoo dhigaynay
maadaama aad ku bilowdeen geed hoostii oo ardayda geed hoostii aad wax ugu dhigayseen xaaladda iyo sidaad iskugu keenteen ardayda intaa leegeed geed uga hoos bilowdeen sidee ahayd waxaan isugu keennay markaan baahidii deegaankaan eegnay deegaankii oo waxbarasho u baahan wax dee iskooloo ka dhisanna aanu jirin markaa maskixiyan waxaan annagu aan isa saarnay haddaan deegaankiinna oon aasaasnay in carruurtii aan meel ku ururinno markaa waxbarasho saa ugu wadno Een, muddadaasi iskoolka kolba dhagax baana loo dhigi jiray dee haddana xagga ilaahi insha allah waxba kamay suuro gelin adigu waxay soo socotoba dee iminka hadda dugsigii baa la- yaa dhisan oo dee waa kaas saasuu ku dhisan yahay macallimiintuna dee way waxaan ku idhi waa waxaan ku idhi saasunbay wareegto u ahaayeenoo dee wax dee ka tega markuu dhowr sana yar shaqeeye iskaga tegay iyo wax joogaba way lahaayeen laakiin deegaan ahaan ayaanu markaa annagu hawshan aan u soo wadnay intaa iyo intaa wax dowladda oo taakulo ahoo magaranaysaa xagga carruurta wax naga caawisa maanaan arag xagga een, magaranaysaayay buugta een, magaranaysaayay wax kale ay u baahan yihiin adigu maanaan arag laakiin deega ahaan un baanu hawshaa u wadnay deegaanka dee wixii arday walba uu gurigiisa uu ka soo helo ayuunbu isnagu hawshaa ku waday marka uu afar- afar sano marka uu gaadho dilaan u diraynay markaa idinka macallimiin ahaan maadaama aad macallimiin dhowra aad ku dhigayseen oo ilaa afar macallin aad ku dhigayseen een, dugsigan markuu si caadi u bilaabmay yaa mushaharka idinka caawinaya wax mishaara ma banaan aragba wax mishaaraho intaasoo sana anaan arag deegaan ahaan baan isu ciqaabnay laakiin wax mishaaroo xag dawlad ama xag kale oo intaas nooga iman jiray ma jirin marka hore maxamuud axmed cumar een, adiguna waxaad ka mid tahay macallimiinta maanta barnaamijkeennan inoogu martiya ee deegaanada miyiga wax ku bara ardayda waxaad ka warantaa ardayda aad wax u dhigaysaan sida ay waxbarashada bal u xiisaynayaan ama se waalidadoodu ay u jecel yihiin inay ubadkooga wax bartaan bismillahi raxmaan raxiim kolley horta deegaankani een, dee sida laga warramay ee, iskuulku xa- marxalado badan buu soo maray een, marxaladaha badan oo dhagaxaan la dhigayay kolba meel aan dee aanay suuroobin laakiin duruuf adag baan ku- ayaan dee ku shaqaynaa ardaydu een, ardaydu kolley dee waad garan kartaa arday hadda wixii ku horreeyey geed hoostii loogu dhigayay xaaladoodu waa xaalad run ahaantii dee qofka ay qofka ay saaran tahay ee dee mooya- uu da- uu aad u dareemayo laakiin dee xaalad dadka kale sheekun ku aweeye markaa kolley xaalad adag oo dee xa- xaalad aad iyo aad u adag aya- ayaanu caruurtaasi halkaa lagu soo gaadhsiiyey alxamdulilah maanta waa la dhisay Een, een, deegaanada miyigaana badanaa kolley dee wuxuu ardaydu ay ku sii shaqayn lahayd oo macnaha dugsigu si si aada ugu sii shaqeeyo waxa fiidin buu ayuu ay- ayuu u baahnaa dadku waa dad aad waxbarashada u jecel laakiin dee carqalado badan oo een, ka hor imanaya oo aanay u suuroobayn ayaa ayaa iska dhici karta Een, macallimiinta dhigtee ilaa anuu laba sanaan macallin ka soo ahaa Een, haba yaraatee wax dee mushaar gunno dowladeed oo aanu labadaas sano wax naloo qoray haba yaraatee ma jirto ilaa haddadana la dhisay oo dee ay een, walaalayeen ilmasha khasantaani ay dhiseen haddana weli wax taakuladan dowladda haba yaraatee ka hayna oo hadday gunno noqoto macallimiin haddii ay agabkii kale waxbarasho noqoto haba yaraatee waxaanu ka haynaa xagga dowladda haba yaraatee ma jirto markaa muddo badan in dhagax la soo dhigayay baad tilmaantay yaa hirgeliyey imiga dhismaha dugsigan cusub ee aynu maanta ku sugannahay ee deegaankani miyiga ee la yidhaahdo qabri daaweed kana tirsan degmada dila waxaa hirgeliyey oon halkan aad iyo aad iyo aad uga mahad celinayaa walaalaha iyo qurba joogta oo ay ugu horeeyaan dhammaan reer sheekh xasan taani waxaa kaloo halkan u mahad celinayaa ismaaciil nuuxoo isaguna qayb muhiime ka qaatay oo koley walaalaha ayaa hirgeliyey oo sidaa quruxda badan noogu dhisay waxaanan ka codsananaa xukuumadda hadda jirta dee iyadaa dhisi lahaydoo waajib ay ku ahayd laakiin haddii laga kafaalo qaaday oo maanta ay walaalahayo noo dhiseen in macallimiintaa bilaamushaara ku shaqaynaysa xaaladaada ku shaqaynaysa inay gunaha dee waajib bay ku tahay inay gunaha ay u sameeyaan macallimiinta inagoo ku guda jirnaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo maanta ay marti inoogu ahaayeen macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada goobaha miyiga ku yaalla cabdi cabdilaahi saleebaan waxaa jira baahiyo badan oo macallinku u baahan yahay maadaama deegaanka uu wax ku barayo ardayda ay tahay deegaan miyiga baahiyihiinna maxaa ka mid a macallimiintiinna halkan deegaanada miyiga wax ku bara ardayda horta baahiyaha ilaahaybaa baahiyaha lama soo koobi karo baahiyo aad bay u fara badan yihiin horta haddaad aduu isxilqaanto oo aduu dadkaaga waxu qaba aad tirahdna waxugaad qaban kartaa dowladdana intaasoo dhanna waan ka suganay inay wax noo qabato annaga xagga ahaan magata intaaso dhan waan dulqaadanayna dadka iyaga waxbara oo iskoolkan iskool hiigsi noqdo ha noqdo ayaan intaasoo dhan geed hoosteed wax loogu soo dhigi jiray kula afraad gaadhaana waa halkan bay u wareegi jireen ardaydii oo ilaahay mahadiyey walaalihii reer xasan tahanay ayaa hadda dhisay annaguna si markii hore sidii aan haynba hadda waynu taaganahay haddana waynu taaganay inaan waxbarno ummadda dowladdeenna dowladdeenna mahadsanna waxaan ka codsananaa inay hadda naqacan qabato oo baahiyaha iyagu aad bay u badan yihiin dadna waan ka soo jeednaa oo famili baan leenahay waana shaqaynaa adoo shaqaynaya tabarcu ku shaqaynaya haddana familigii wax kaaga macna lafahaaga wax u baahan karaa intii ka badnayd waan soo wadnay haddana waanu wadanaa waxaan ka codsanaa inaa in maxaa dhahaa mushahar si deg degaana loogu
maadaama aad macallimiintii dugsigan wax ka dhigay aad tihiin halkanna uu idinku yimid wasiirkii waxbarashada ee somalilan ma u gudbiseen codsi la xidhiidha in gunnada macallimiintu ay qaataan uu idinku soo daro maanta wasiirka waan ka codsannay waan u sheegnay laakiin wax uunu yidhi hadda waxaasaan layni bilaabaya ama waxaas hadda layni siinayaa afkiisa kamaan maqal wasiirka laakiin wixii dugsiyaasho waa hadda kadwaad yeelanaysiin waana laynila xidhiidhayaa bay sheekadaydu hadda noo ahayd laakiinse baahida sidii aad baan baahida iyaduna inoo aad aad bay noo haysaa si deg degayna loogu soo dhaqsado wasiir iyo madaxweyneba intaa intaa arrinkan laga dee wada tashado in si deg degana loo qaan qaato ayaan aad ugu baahannahay iskoolka wixii dayactir loo baahan yahay oo aad baan ugu baahannahay inaan helno buugtii buugtii aan uga dhiganay ardada iyo buugtii iyaga inay akhristaan loogu talagalaba intaba inaan helno oo wasiirku hadda uu sheegayna buugtaasi ay jirto buug soo socota ay tahay oo madaxweynuhu uu bixiyey buugtaasina inayna soo gaadhaan oo si degdegaan u helna ayaan iyagana aad u rajaynaynaa waxaana aad iyo aad iyo aad u codsanana annagu inaan ummaddeeda waxbarno walaalahiina inaan waxbarno way naga go'an tahay way naga go'an tahay inaan waxbarno haddaan wareego dhinaca muxiyadiin xasan cali oo isna ka mida macallimiinta dugsigan wax ka dhiga macallin daayarna muxyadiin intee in la eg baad tabaruc kusii shaqayn kartaa maadaama sanad iyo badh aad tabaruc kusii shaqaynaysa intaas leedaha waad kusii shaqayn kartaa waad ku sugi kartaa meeshan in mashahar lagugu siiyo
maadaama aan sanad iyo badh sanad iyo saddex bilood kusoo shaqeeyo tabarcaad aduu waayo dee wiilka dhallinyara baan ahay waan kusii shaqayn karaa waan kusii tari karaa dadka walaalahay ah laakiin waxaan u baahana in aduu aad lama yarqaan qabto waan ka codsoona dowladda laakiin anoo dadka walaalahay ah waan u qaban karnaa wax alla waxaan u qaban karnaa waan kusii shaqayn karnaa cabdilaahi cumar habane sidaad ka warranteen xaalad tabarucaad ku shaqaynaysaan dugsiganna muddo aad ku soo waday intaas leedahay si tabaruca u sii wadi kartaan ardaydan laba boqol iyo kontonka kor u dhaaftay ee aad wax baraysaan horta insha allah anigu dee sidaan horeba kuugu sheegay hawsha inaan sii wado kulley taladeediiyo waa iga go'aan inkulley hawsha aan sii wado waayo dadkani dee waa dadka yagii markaan baahidii meesha ka jirtayna saa u sii eegay inaan horta anigu sidaa wax u sii wado kulley waa iga go'aan laakiin saaka hadda dee iyadoo wasiirkii waxbarashadu halkan noogu yimiday saaka kulley waxaan dee wa- wa- warta waa ilaahay baa mahadleh oo warta dee baahiyaha ma garanaysaaye dee noocaasa ilaahay unbaa wax daboola laakiin codsi waxaan baaq u diraynaa xukuumadda hadda saaka ee, uu muuse biixi au- een, au ka madaxweynaha yahay een, dee codsi waxaan u diraynaa inuu xagga macalimiinta wax- een, ma garanaysaaye dhaqaalaha macalimiinta ardayda wixii ay dhaqaale u baahan yihiin wasaaradda markaa waxbarashada si toosa waxaan markaasi aan markaasay u dirayaa baaq inay naga caawiyaan macalimiinta iyo ardaydaba wixii ay u baahan yihiin ee taakula'a maxamuud axmed cumar een, bulshada deegaanka ku nool ee ubadkan wax aad baraysaan uu ka soo jeedo maxay iyagu idinku taraan bulshada deegaanku koley dee iyagu waa dad xoolo dhaqato beeraleya een, koley wixii ay awooddooda way taraan oo wixii dee kolkaa ay awoodaan marka een, ardayda oo kale dee koley een, waa kuwa dee macnaha ardayda oo kale si u keenay ee dee inay ardaydu wax- tiyo xaalad duruufad adag ay iska jiraan waa kuwa ardaydoodii keenay ee dee si ay waxbarashadii xaaladda adag ee aanay macalimiintuna wax gunaha qaadan waa xaaladda adag waa kuwa dee iskuulka een, keenay marka kolley wixii awooddooda way qabtaan adugu maadaama aad macalin tabaruc ku shaqeeyaa tahay oo ardaydan si tabaruca wax ugu dhiga maxaa kalead ka shaqaysaa maadaama aad tahay ee, nin deegaankana degan deegaanka dee beeraley beer- deer- beeraley xoolo dhaqataan ahay marka waxaan ka shaqeeya waxaa dadka deegaanku dee yihiin unbaan aniguna ahayo waa beeraley xoolo dhaqato ayana cabdi cabdillahi adu maxaad ka shaqaysaa deegaankana waad degan tahay een, si tabarucana waxaad ugu shaqaynaysay dugsigan haddana aad ka tahay maamule maxaad een, ka shaqaysaa ee kale annuguna sidoo kale beeraleyn baan nahay ninkana waa walaalkay oo jaar baan isku aqal baan isku beer baan nahay halkan baan beerahayga iyo iyo maxaa dhaa lab- laba sac aan ku haysanaa oo majarfadeeda aan haysanaa dadkaygana aan wax ku barnaa Een, inagoo ku jirnaa gunaanadkii iyo gebagabadii barnaamijkan madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a Een, waxaynu kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennan cilmibaadhe la xidhiidha dhinaca arrimaha bulshada baahiyaha asaasiga oo barnaamijkeennan inoogu martaya waa yaasiin daheeye oo mane oo aan wax ka weydiinaya sida macalimiinta duruufahan ku shaqaynaya ee ka shaqaynaya deegaanada miyiga ee ardayda intaa leeg wax baraya ee aan mishahar iyo gunno qaadan see wax loogu qaban karaa ayaa si leedahay yaasiin horta marka hore een, ilaahay baa mahadleh mar labaad waxaa jira ardayda een, meeshan wax ka barata ama deegaanka dadka degan oo dhan ba baahyo badan baa haystaa marka la- gaar ahaan la eega macalimiinta waxa way adag tahay macalinku qoys buu leeyahay ee, duruuf adag bay kusoo shaqaynayeen marka lababa waan leehay waxa weeyaan dowladdu inay noqoto maanta wasiirkii baa yimiday in sida ugu dhaqso badan loogu helo mishahar ta labaad waxa weeye in een, inkastoo yihiin macallimiintu intaan soo arkay macallimiin aad u dadaalaya mar labaad ah dad deegaankuuna oo noloshii kale dadka deegaanka ku jireenna kula jira waxa weeyaan inay helaan gunnihii helaan in wixii tababaraa dowladdu ee, u fidiso in mayane ay iyaga laftoodu noqdaan dad dadaalaya oo sameeya dadka deegaanka laftooda waxaa jira dad badan oo deegaanka u dhashay oo ama qurbaha joogaan ama guda jooga kuwa laftooda waxay tari karaan in iyaguna ka caawiyaan macnaha nolosha macallimiintu ileen iyaguna xaasas bay leeyihiin reeray ka yimaadeen marka weli waxaan aad xooga u saarnaa inay dowladdu xil weyn iska saarto in laba boqol iyo konton arday oo meel lagu hayo macallimiinta haya inay mas-uuliyad weyn ka hayaan qaranka waxaynu ognahay een, macalinka magaalada jooga iyo macalinka miyiga jooga isku duruuf maaha macalinka magaalada jooga dhinaca shaqada uu ka fursad badan yahay macalinka miyiga jooga soo si gaara in loo eego maaha macalimiinta meelahan oo kale wax ku dhigaya miyiga ee ardayda ku dhigaya ee aan meel kale oo ay shaqo ka helaan aanay jirin inay xoolahooga ilaashadaan iyo inay beertooda qotaan mooyaane ha horta waa duruuf adag waxa weeyaan macallinkii marka uu ee, k- tabaruc ku shaqaynayo ee uu weliba meel baadiyaa joogo ee ardaydan xataa waxuu dhigayaa ay yihiin iyo kuwa iyaguna noloshaa tuka adag haysato oo laga rabo macallinkii laba mas-uuliyadood oo ah inuu shaqadii qabto iyo inuu ardaydii u sameeyo motivation dadkii waxa weeyaan shaqa labaad bay hayaan macallimiinta miyiga ka dhiga oo waxa weeyaan waalidkii inay had iyo jeer ku booriyaan inay carruurtii keenaan marka duruuf ahaanna way ka adag yihiin shaqa ahaanna anu waxaan qabaa laba shaqay hayaano midna waa udhigista midna waa baraarujinta iyo dadkii inay had iyo jeer oo duruufo kala hayaan marka in iyaga si gaara loo eego sida ugu dhaqso badan waxaan filaynaa in baahiyahooga dowladdu sida ugu dhaqso badan soo joogto intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo maanta idinkaga imanayey magaalada boorama oo aanu ku soo qaadannay macallimiinta wax ka dhiga deegaanada miyiga iyo duruufaha ay wax ku baraan ardayda wax ka dhigata dugsiyada ku yaalla deegaanada miyiga haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay haashim sheekh cumar goodob barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaasi boorama nagu soo diyaariya haatana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur mahadsaned cabdixakiim dhinacaasi ingiriiska horyaalka premier league haddii aan ku horeyno laba kulan ayaa dhacay xalay kooxda watford ayaa shan gool iyo gool ku qabatay naadiga cardiff city waxaana saddex ka mid ah goolasha u dhaliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo jera dolave oo uu dhashay dalkaasi sbain waxaa la sheegay inay ahayd markii ugu horeysay oo ay kooxda watford horyaalka premier league ka dhaliso saddex leey ama saddex gool aan idhaahday uu saddex gool hal ciyaaryahan u dhaliyay tan iyo kun iyo sagaal boqol lix iyo sagaashan lix iyo siddeetankii westham saddex gool iyo gool ayay ku qabatay kooxda fulham waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah michele antonio ciise diob iyo ciyaaryahan tijarito halka goolka kooxda fulham uu u dhaliyay ciyaaryahan rayan fabel dhinaca horyaalka talyaaniga kooxda ac milan ayaa waxa ay sii wadaa guulaheedii ay gaaraysay maalmahan iyadoona tan iyo labada kun iyo laba iyo tobankii saddex jeer oo isku xigta ku badisay wax ka badan saddex gool waxaana xalay ay saddex iyo eber uga badisay kooxda kubadda cagta ee imboli ciyaar ka tirsaneed horyaalka serie aada ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxdaasi ee u dhasha dalka poland christoph pietek ayaa goolka koowaad u dhaliyey halka goolasha kale ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada kale ah waa weeraryahanka u dhasha dalkaasi sbain ee dhanka garabkana uga ciyaara kooxda kubadda cagta milan samu castiyaho iyo franka kese oo isna u dhashay dalkaasi ivorcos bioteg waxa uu dhalinayaa goolkiisii toddobaad lix kulan oo uu u saftay kooxda milan tan iyo markii uu kusoo biiray bishii aanu kasoo gudubnay horyaalka seriaada afar jeer oo isku xigta ayuu goolal dhaliyeenayuu goolal dhaliyay waxaana uu noqday weeraryahankii ugu horeeyey ee milan afartiisa kulan ay ugu horeysay horyaalka seriaada goolal dhaliya tan iyo kun iyo sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii siddeed iyo sagaashankii markaas uu afartiisii kulan ee ugu horeysay milan uu goolal u dhaliyay ciyaaryahan olivier pirof ciyaaro kale oo ka tirsan horyaalka seria aada ayaa dhici doona sabtida maanta haddii aan fiirino ciyaarahaasina waxaa ka mid ah kulanka dhex mari doona goordhow oo galabta ah torino iyo atlanta iyo caawa oo ay roma booqan doonto kooxda frosinone dhinaca horyaalka talyaaniga tottenham ayaa goordhow la ciyaari doonta kooxda balni ciyaaraha kale ee galabta iyo caawa caawa lester waxay booqan doontaa crystal palace newcastle ayay gurigeeda ku martageli doontaa harrisfield town halka kooxda wolverhampton ay isla ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee pornomouth ugu dambeyntiina horyaalka sbain ee laliga barcelona oo horyaalka hogaaminaysa ayaa waxa ay is arkayaan kooxda kaalinta afraad ku jirta ee sevilla caawa fiidki dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
aad buu mahadsanyay dhegaystayaal nuur xasan nuur markana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta cumar dhuulna cali iyo weliba maryan muusar ciise xaaji buutaan
siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye haddaan ku bukaa haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane soo bixi kartaa
dhulka ilaa ballaadhe berya kama raagine dhulka igu bala baxnaaninaysa axmay baxnaaninaysa anigaba beriyu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beriyu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide birbaigu jabsane biyo weli bogsade birbaigu jabsane biyo weli bogsade
Baa kugu gudbane Burbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balade berya kama raagine aha dhulka igu balade may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare inta lay buddhigin may bogsin kartaa inta lay buddhigin may bogsin kartaa
heestaasi dabacsan ay ku luuqayaan fanaaniinta allah u naxariisto cumar dhuulle iyo fanaanada maryan mursal ciise ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo waxaana idinla socodsiinayay cabdixakiim maxamuud shirwaci anigoo ah nuur xasan nuur soo saarista waxaa joogay maanta bashiir abikar tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa heestaasi buurba kugu gudban nabadgelyo
dhulka igu ballaadhe berya kama raagin